الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أذكار النوم هردذا أذكارتيدي sheekha wuxuu yidhi yajmacu kafayhi qofka wuxuu kulminayaa labadiisii saacab labadii kaf labadii calaacalood ayaad isi saaraysa ood kulminaysaa humma dabadeed yanfuthu fiihimaa iyagii buu afuufayaa oo ku tufayaa fayaqra'u markaasuu wuxuu akhrinayaa fiihimaa labadii sacab buu wuxuu ku akhrinayaa qul huwa allahu axad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufwan axad iyo qul acuudu birabbi اlfalaq min shari ma khalaq wmin shari gaasiqin ida waqab wmin shari الnafaahaati fi اlcuqadi wmin shari xaasidin ida xasad bismi اllahi الraxman الraxiim qul acuudu birabbi الnaas maliki الnaas ilaahi الnaas min shari اlwaswaasi اlkhannaas aladi yuwaswisu fi suduuri الnaas min aljinnati wاnnaas saddexdaa markii uu dhammeeyo oo min saddex mar ah uma yamsax waa ku afuufayaa markuu afuufo kadib uma dabadeed yamsaxu waa ku masaxayaa bihimaa labadii sacab iyo labadii calaacalood mastataaca intuu awoodo oo min jasadihi jirkiisa ah yabda'u bihimaa wuxuuna ka bilaabayaa calaa ra'sihi wa wajhi madaxa iyo wejiguu ka bilaabayaa sidaasuu oga bilaabayaa iyo wamaa aqbala intii soo qaabishay oo min jasadiha jirkiisa wax allaale wuxuu ka awoodi karaya markaa saasuu u gaarsiinayaa yafcalu dalika saa waa yeelayaa halaada maraatin saddex mar waxaa bannaan suurad walba inaad saddex mar intaad akhriso ku afuuftid kadibna aad jirkaaga mariso waxaa kaloo bannaan qul acudur bilfalaq qul acudur binnaas intaad mid mid ka akhriso inaad ku afuufto kadibna aad mariso jirka waxay la macno tahay sida adkaartii bacda asalaa subxaana allah walxamdu lilah allahu akbar maxaa la yidhi midiiba soddon iyo saddex mar ha laga dhaho taa yadaa waxay keenaysaa markaa haddii la kala hormariyo ama la isku qabto waa isku mid weeyaan subxana allah alxamdulilah allahu akbar subxana allah alxamdulilah allahu akbar haddaad tiraahdeed iyo haddaad subxana allah subxana allah subxana allah markaa dhammaysatana alxamdulilah alxamdulilah alxamdulilah saa u tiraahdo waa isku mid weeyaan tanina waa la mid weeyaan marka maxaa yeelay laa yaduruka biayihunna bada't xadiidkii nebiga ahaa salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xagga tasbiixda sidoo kale waxa uu qofka akhrinaya markuu seexanayo allahu laa ilaaha ila huwa alxayu اlqayuum aayat اlkursi weeyaan acdamu aayatin fi kitaab illah aayaddaasuu qofku akhrinayaa horan usoo akhrinay macnaheedana usoo tilmaannay sidoo kale markuu taa dhammeeyo wuxuu akhrinayaa aamana arasuulu bima unzila ilayhi min rabbihi wاlmu'minuun labada aayadood u dambeeya suurati اlbaqara ee nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofkii habeenkii akhriya ka fataah waa ku filan yihiin maxay kaga filan yihiin wax walbay kaga filan yihiin inay xifdi bay ugu filan yihiin sharoo dhan bay ka kaafinayaan qiyaamu leyl habeenkaasoo dhan ugu taagnaaday ka kaafinayaan wakayri daalika culimmadu hadallo badan bay meesha ka yidhaahdeen oo calaa yata xal nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa ku filan yihiin qofka habeenkaa akhriya waa ku filan yihiin min kulli shar oo dhan bay oga filan yihiin xirsi iyo waxa weeyaan habeenkaasi waardiyo u taagan weeyaan isaga ilaalinaya o dhowraya macnaheeduna waxa weeyaan aamana arasuulu rasuulka waa rumeeyey bimaa kii buu rumeeye unzila ilayhi isaga lagu soo dejiyey oo min rabbihi rabbigii xaggii looga soo dejiyey waalmu'minuunana waa rumeeyeen waxaa rasuulka lagu soo dejiyey salawaatu ullahi wasalaamu caleyh kullun dhammaan aamana waa rumeeye nebiga iyo mu'miniintaba billaahi allay rumeeyeen wa malaa'ikatihina waa rumeeyeen wa kutubihina waa rumeeyeen wa rasulihina waa rumeeyeen iyagoo intaba dhahaya laa nufariqu kala qaadi mayno bayna axadi min rusulih mid ilaahay rusushiisa ka mida rusushii kale ka qaadi mayno qaarna ogolaan mayno qaarna diidi mayno kulli waa wada ogolnahay wa qaaluu waxayna yidhaahdeen samicnaa maqallay oo wa aطacnaa kuu hogaansannay rabbiyo ku maqalnay rabbigeenniyow oo kuu hogaansannay gufraanaka dembi dhaaf baan ku weydiisanaynaa rabbiyow wa ilayka xaggaaga almasiiru noqodkuna ahaaday labadan aayadood waxay ka dembeeyeen aayaddii iyaga ka horreysay lilaahi maa fi samaawaati wamaa fi lard aayadda aakhirkeeda waatuu rabbi yidhi subxaana wa tacaala haddii aad waxa qalbigiinna ahaaday muujisaan iyo haddaad qarisaanba ilaahay waa la socdaa subxaana wa tacaala oo waa idinku ula xisaabtamayaa ilaahay markaasay saxaabadu waxay yidhahdeen rasuulka allow intay u yimaadeen ilaahay waxaanu awoodnuu na saaray waa ka soo baxnay in sha allah laakiin waxaanan awood u lahayn baa maanta dushanna laga saaray oo waa maxay acmaalu lquluub in ilaahay noo qabanayo subxaana wa tacaala qalbiga wixii ahaaday wax allaala wixii ku soo dhaco qalbigaaga lilaahi maa fi samaawaati wamaa fi lardi maxaa la yidhi wain tubduu maa fii anfusikum aw tukhfuuhu ma aha ilaahay waa ogyahay keliya yuxaasibkum bihi illaah waaba laydiin xisaabinaya qalbigeenna maalintii meeqaa isaga soo dhaca dunuub iyo macaasiya wixii la mid iyo waxaan fiicnayn yuxaasibkum bihi illah hadday meeshii taallo waxaan la awoodin weeyaan marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ma waxaad doonaysaan inaad tidhaahdaan siday reer bani israa'iil yidhaahdeen samicnaa wa casayna maye waxaad tidhaahdaan samicnaa wa aطacna saxaabadu mar keliyay dhaheen samicnaa wa aطacna ridwaan allahi tacaala calayhim ajmaciin hadalkoodii ay sidaa yidhaahdeen jawaabteedii baa ilaahay soo dejiyey markiiba subxaana wa tacaala kulligood waxay yidhaahdeen wa qaaluu waxay dhaheen samicnaa maqallay rabbiyo warkaaga wa aطacnaa saas weeyaan kuna aطeecnay weeyaan waa kuu hoggaansannay waxaa nafteenna ku soo dhaca haddaad noo xisaabis iyo haddaadan noo xisaabinno noo dhaaftidba rabbi waa ku hogaansannay saasaa la rabaa qofka mu'minka gufraanaka dembi dhaaf baan ku weydiisanaynaa rabbanaa rabbiga yagiyo wa ilayka xaggaaga almasiiru noqodkuna ahaaday meesha loo hoyanaya loo laabanaya khalqigoo dhan ay u aruuri doonaan waa rabbi xaggiisa weeyaan laa yukallifu allaahu ilaahay kallifi maayo nafsan nafina ilaahay kallifi maayo ilaa hadduu kallifo wuscaha buu ilaahay kallifaya wixii waas iyada awooddeeda ah nafna ilaahay ma kallifayo wax ka badan ku kallifi maayo hadduu kallifana ilaahay wuxuu ku kallifaya waa shay wascigeeda iyo awooddeeda ah shanta salaadoodee la ina faray siyaamkan bisha ramadaan la ina faray xajkan aynu aadayno beytka ilaahi subxaana wa tacaala la ina faray kulli wasci weeyaan awoodda bini aadanka wax ka baxsan maaha waa awoodda bini aadanka waxay la mid a weeyaan o ay samayn karayaan bal awooddooda waa ka badanta awoodda bini aadankaa badan maxaa yeelay shanta salaadood midiiba toban daqiiqa kama badna ama shan iyo toban daqiiqa haddaad tiraahdid shan iyo toban daqiiqa shan ku dhuf meeqa weeyaan shan iyo toddobaatan daqiiqadood weeyaan maxaa yeelay halkii salaad baa shan iyo toban daqiiqadood ah shan iyo toshan iyo toban daqiiqadood shan ku dhufo markaa waa shan iyo toddobaatan daqiiqadood waa saacad iyo rubi soo saamahayn saacad iyo rubi weeyaan afar iyo labaatankii saac meeqaa kuu soo haray meeqaa soo haray labiyo labaatan saacadood iyo iyo shan iyo afartan daqiiqadood yacni wax saddex iyo labaatan saacadood gaaraya saddex iyo labaatan saacadood waxaa doonta sameeya halkaas saacun ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay salaadayda la imo awooddeenna ma tahamise ma ah awooddeenni waa tahay bal waaba awooddeenna ka badan weeyaan macnaheedu laa yukallifu allahu nafsan wahaakada kow iyo toban bilood baanu afurannahay oo waxaa cunaynaa hal bil baa la yidhi oo weliba sagaal iyo labaatanna marna noqon karta marna soddon noqon karaysa soomaa la yidhi idinkaa caafimaad idinkugu jira oo dembi dhaaf baa idinkugu jira oo qurba ila allahi weeyaan tabaaraka wa tacaala oo intaasoo faa'iiduu leeyahay soomku lahaa naftii waxay leedahay laa yukallifu allaahu ilaahay kallifi maayo nafsan kallifi maayo ilaa wuscaha awooddeeda mooye laha naftaasi waxay leedahay maa kasabad waxay kasbatay wa calayha korkeedana waxaa ahaanaya maktasabat waxay kasbatay waxay leedahay wixii ajar iyo xasanaad iyo thawaab ah cinda allahi waa laga abaalmarinaya maxaana korkeeda ahaanayo loo qabanayaa waxay kasbatay oo dunuub iyo macaasi ah cinda allah wixii dunuub iyo macaasi ahaa ay kasbatay oo dhan ilahay waa u xisaabinaya ilahay waxba u dhaafi maayo rabbanaa rabbigeenniyow laa tu'aakhidnaa mu'miniintii waaka waxay yidhaahdeen laa tu'aakhidnaa ha noo qabanin in nasiinaa haddaanu halmaanno wixii halmaan nooga dhaca rabbiyow ha noo qabanin rabbi subxaanahu wa tacaala haye buu yidhi rasuulka aynoo sheegay salawatu ullahi wasalaamu caley xadiis saxiix ah markay sidaa yidhaahdeen mu'miniintii rabbi wuxuu yidhi waa yahay wixii nisyaan idinkaga dhaca idin qaban maayo wax allaala wixii qofka nisyaan ooga dhaca hadduu salaaddii maqrib inuu tukaday moodayo oo uusan tukaninba maalintaasoo dhan iyo habeenkeedii iyo khalaas ilahay waxba uma haysto isagoonan tukanin hadday saa ku tagto oo weligiiba uunan dib dambe u tukanin ilahay waxba uma haysto maalin ramadaanuu raashin ka dhargay waa halmaamay waxba looma haysto ramadaankaagin iska sii wado intanna ilahay baa ku siiyey wahaakada wax allaal wixii halmaan kaaga dhaca laa tu'aakhidnaa ilaahu hanoo qabani in nasiina farqi baa u dhexeeya nisyaanka hilmaanka qofku inuu halmaamo iyo inuu isaga ishalmaansiiyo isagoo qalbiga ka og buu ishalmaansiinaya isdiidsiinaya taamaya ilahay waa kula xisaabtamaya subxaanah wa tacaala rabbiyow hanoo qabanin wixii aanu halmaanno aw akhta'naa ama aanu gafno ee gafnoo ka dhaca gafka wixii qofka oga dhaca aqoon darri iyo jahli u geeya rabbi u qaban maayo subxaanah wa tacaala rabbanaa rabbiga yagiyow walaa taxmil calaynaa ha noo qabanin israara jahligana waxaa loola jeeda waa laba nooc weeyaan rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na haddii aanu gefno gef waxaan wax camdi iyo ulakac loo sameeyey uunan ahayn rabbiyow ha noo qabanin qofkiibaa qof bay dagaalameen iska celi siduu u lahaabuu kow kaga sii isma dhahaynin isagu dil oo kow ka sii nafta laakiin ul buu qaatay waa ku dhuftay ama dhagax buu qaatay madaxu kaga dhuftay la dhihi maayo camdi iyo lakac buu dilay qisaas weeyaan la dhihi maayo laakiin diyaa la rabaa maxaa yeele shibhulcamdi baa lagu magacaabaa wahaakada wixii taa la mid ah marka qofka wixii khalad ooga dhaca rabbi u qaban maayo subxaana wa tacaala xadiidkii rasuulkana waa tu a salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ummaddaydan saddex shay waa loo dhaafay wixii nisyaan ooga dhaca ama lagu khasba ee khasab iyo dagaal macnaha qori baa loo soo qaatay rag waaweyn baa geesaha ka soo istaagay aad iyo aad u xabad waaweyn waxay ku yidhahdeen xaaskaaga gabadha walaasheenna haddaadanna maqashinin kow baan kaaga siinayna maxaa iga rabtaan inaa furtidoo dalaaqdeeda ku dhawaaqdid waayahay waa idin furay gabadhii walaashiinahay sooma maqashaan haa waa idin furay xagga hadduu ka baxo wixiini ka kac weyaa laleeyahy raggaasi xaaska kama furna maxaa yeelay waa ikraah weeyaan ikraah weeyaan taasina ma noqonaysa marka waxaa la mida islaantii waddamadan aynu joogna yaa xabadka ku dhegtay markaasay tihi wallaahi askar baan kuugu yeeraya teleefonka intay qaadatay rag badanoo saa la yeelana waa jiraan ciyaada billaah waayahay maxaa rabtaa hadda waa inaad imaqashiisaa waayahay waan garaacayaa teleefonkan isaga haddaadan samaynin ama askartii baaba timidba haddaadan imaqashinin waxaan leeyahay sidaasuu i yeelay hadduu yidhaahdo waayah waa ku furay oy sidaa ku tagto ma furna ma furna iyaduna wahaakada iyo wixii la mid ah rabbanaa laa tu'aakhidnaa ilaahu hanoo qabanin diinteennu yusri weeyaan iyo fudayd fudayd weeyaan lama dhahayo carabkaaga soo marna kama soo bixin haa khalaas weeyaan waa siday u tagtay lama dhahayo maxaa yeele ilaahay subxaanahu wa tacaala khalqigiisa dacfigoodu ogyahy laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscaha baa la soo yiri ilaa wuscaha baa la soo yiri aw akhta'na ama haddaanu halmaanno rabbiyow ha noo qabanin rabbanaa rabbiga yagiyo walaa taxmil calaynaa korkeenna ha ku xambaarin israaran dunuub ha ku xambaarin ee ilaahu noo dhaaf weeyaan maxaa yeele dunuubtan haddii lagu keydiyo laguu keydiyo maalin keliya laguu qabto khalaas waa halaagsamaysaa marka rabbiyow dunuubteenni ha noo qabanin weeyaan kamaa xamaltahu sidaad ugu xambaartay eed ugu jamcisay cala aladiina kuwii min qablina annaga naga horreeyey yahuud iyo nasaara ilaahay waa u qabtay dunuubtoodii ilaa ilaahay subxaana wa tacaala uu cadaabay iyagii adduunkii qaar daayaraa laga dhigay qaar doofaaraa laga dhigay ilahay baa qur'aanka inoogu sheegay subxaanah wa tacaala qolo kale ilahay dhulkuu la gooyey qolo kale ilaahay subxaana wa tacaala dabayluu ku salladay wahaakada ilahay baa qur'aanka inooga warramay subxaana wa tacaala marka rabbiyow sidii kuwa sida aad kuwaas u gashay annaga ha noo gelin sidaa darteeda ilaahay subxaana wa tacaala ummaddan waxay kasbato dunidu kaga oofinaya badankeeda waxay kasbadaan ilaahay dunidu kaga oofinaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam masjidulijaaba meeshii hadda loo yaqaano yuu ilaahay ku baryey subxaana wa tacala xadiidkii saxiixa ahaa ee saxaabo badan ay warinayeen ijaaba waxaa loogu bixiyey meeshaas rabbi baa ku ajiibay subxaana wa tacaala rasuulka wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ilaahay baan baryey alle waxaan ka baryey subxaana wa tacaala saddex shay laba ka mida ilaahay waa isiiyey midna layma siinin ilaahay waxaan ka baryey subxaanahu wa tacaala saddex shay ka koowaad wuxuu ahaa inuusan ilaahay subxaana wa tacaala ummaddan nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh loo soo diray islaamka ah inuusan ilaahay abaar eber ka dhigta iyagoo dhan uusan ku salladin qaybo ka mid inay ka dhacdo waa dhici karaysaa qaybaha kale laakiin aysan ka dhicin alle wuxuu yidhi waa kuu yeelataa ummaddaada inaysan kulligood abaar wada asiibin waa kuu yeela oy baabi'isa markaa rabbi subxaana wa tacaala wuxuu ka bariyey ummaddan iyadaa ilaahay wuxuu ka baryey subxaanahu wa tacaala inuusan ummaddan cadow bannaanka oga yimaada uusan ilaahay subxaanah wa tacaala ku salladin cadowgaasoo fayastabiixa baydatuh markaa haween caruur odayaal waayeel waxaasoo idin kulli baabi'iya way dhici karaysaa meel ka mida muslimiinta in lagu soo duulo oo sidaa loo galo laakiin muslimiintao dhan wax dhici karaya maaha meeshaana waxaa ku bahaya dagaalka laleeya islaamkaa lagu hayaa wax suurtagala maaha alle wuxuu yidhi waa yeelay iyadana rasuulka calayhi salaatu wasalaam haddana ilaahay buu gacmaha u taagtay isagoo dhahaya rabbiyow ummaddaydu inaysan iyadu isbaabi'inin oo aysan iyadu isbaabi'inin oo eber iska dhigin ayaan kaa baryaya rabbi taa wuxuu yidhi maya maya waa inay isbaabi'isa weeyaan iyadu waa inay dagaalanto waa in qaarkood qaarka kale dunuubtoodii lagu dhaafo waa in ilaahay subxaanah wa tacaala uu ciqaabo imtixaano oo balaayo ay la kulmaan si dunuubtooda ilahay u dhaafo subxaanah wa tacaala kamaa xamaltahu sidaaad ugu xambaartay cala aladiina kuwii min qablina innaga horteenna ahaaday rabbanaa rabbiga iyagiyo walaa tuxamilna hana saarin maa shay hana saarin yani acmaal hana saarin laa taaqata lana awood aanan u lahayn bihi acmaasha ayada ah rabbiyow dusheenna ha saarin waajibaadyo waxaadna farayso waxaad naga reebayso aanan awood u lahayn waa baryo weeyaan rabbina wuxuu yidhi waa idinka yeelay wacfu cannaa ilaahow na cafi waqfir lanaa ilaahow noo dhaaf warxamnaa ilaahow noo naxariiso waa duco weeyaan anta mawlaanaa rabbiyow adigaa mawlaheennii ah kan aan ka weli dhiganayno een xaajadeenna iyo danteenna ula hoos carareenno rabbiyow adiga weeyaan mawlo kale ma lihin nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waad la socotaan dagaalkii nebiga alayhi salatu salaam uu ku yidhi lanaa mawla walaa mawla lakum reer qoraysh markii uu la hadlayay faاnsurnaa rabbiyow noo gargaar cala alqowmi alkaafiriina qowmka kaafiriintaa nooga gargaar markuu qofku akhriyo aayadaha qur'aanka ah dhinaca midigtuu u seexanaya isagoo weyse qaba saasaa wanaagsan maxaa yeelay qofka inuu soo weysaystaa wanaagsan markuu seexanayo oo laa yazaalu macaka xaafida min allah malaa'ig ku ilaalinayso ku dhowraysa ilahay agtiisa subxaana wa tacaala ka zuuli mayso mar allaale habeenkii markaas gedgedisana malaa'ig baa kuu ducaynaysa oo ku dhahaysa ilaahu addoonkaaga isagoo daahir ah yuu baryeye ilaahu dembigiisa dhaaf walaa yuxaafidu alwudu ila almu'minna waa tuu xadiidka nebiga ahaa qof weysada dhowraa ma jiro oonan mu'min ahayn markay habeenkii intaadan seexanin ka hor inaad soo weyse qaadatid oo wixii aad tukan karta aad tukatid kadibna aad seexato sidaasaa habboon adoo weyse qaba la'aanteed ha seexanin biismika rabbii wadactu janbii waxaad kalood dhahaysaa biismika magaca rabbigay yaan biismika rabbii rabbiga rabbigaygiiyow magacaagaan wadactu ku dhigay janbii dhabankayga iyo dhinacayga wa bika magacaagaana arfacuh kor ugu soo qaadaya fain amsakta nafsii laba mid un weeyaan ilaahay subxaanah wa tacaala maadaama hurdadu ay tahay mowdka walaashi waxaa dhici karaysaba inaa saad u hurdaba nafta laguu soo celinin lagaaba sii qaataba waxaa dhici karaysa inuu rabbi kuu soo celiyo labadaba inaad ilahay ka barisaa subxaana wa tacaala ee rabbiyow in amsakta nafsii fain amsakta nafsii naftayda haddaad ceshato rabbiyow ood haysato oodan iiba soo celinin oo sidaa ku dhinto farxamha ilaah u naxariiso marka meeshaa waxaa laga qaadanayaa waxa ilaahay ciqaabayo ee qabriga lagu ciqaabayo ee cadaabka baab looga furayo ee sidaa loo gelayo waa nafta weeyaan hadhow dambe aakhirada dambe jasadkani waa baabi'i doonaa sidaynu ognahay maxaa yeeley minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minha nukhrijukum taaratan ukhraa baa sugaysa hadhow dambe ayaa jasadkii iyo ruuxii la isu celinayaa markaasaa qofka ama janno u gelaya ama naar gelaya laakiin inta qabriga lagu jira la leeyahay cadaabualqabri buu la kulmay qofkaa ama la leeyahay qofkani rawda min riyaadi iljannu u noqday macnaheedu waxa weeyaan waxaasoo idil waxa la kulmaya waa ruuxda weeyaan tanaana u daliila oo ka mid ah fain amsakta nafsii ilaahow naftaydii iyo ruuxdaydii haddaad haysatoodan ii soo celinin farxamha ilaahu u naxariiso wain arsaltaha haddii aad ii soo celisidoo jasadkii iyo ruuxdii laysku soo celiyana faxfadhaa ilaahu ilaali oo dhowr xumaan oo dhan ilaahu ka dhowr bimaa xafadta maaha dhowritaan keliya weliba bimaa xafadta wixii aad ku dhowrtay bihi kaa isaga ah cibaadaka asaalixiin addoommadaada susuuban addoommadaada wan wanaagsan rabbiyow sidaad u dhowrtay wixii aad ku dhowrtay ilaahu naftaydana sidaasoo kale yeel macnaheedu saas weeyaan wuxuu kaloo akhrinayaa qofku xadiidkii nebiga calayh isalaatu wasalaam iyo wuxuu akhrin jiray oo ah allaahumma inaka khalaqta nafsii wa anta tawafaaha laka mamaatuha wa maxyaaha in axyaytaha faxfadha wain amadtaha fakhfir laha allaahumma inii as'aluka alcaafiya allaahumma ilaahayow innaka adigu khalaqta nafsii naftayda waad abuurtay wa anta adiga ayaa tawafaaha oofsanaya rabbiyow laka waxaa kuu sugnaaday mamaatuha geerideeda adaa iskale rabbiyow hadday dhimatay oofsato naftayda aad qaadatidna dariiqaagay ku dhimanaysaa wa maxyaaha nolosheedana adaa iskalo intay nooshahay dariiqaagay ku taagan tahay in axyaytaha rabbiyow haddaad noolaysid naftaydood igu soo celiso bacda annowm faxfadhaa ilaahu xifdi wain amadtahaa rabbiyow haddaad qaadatidoo sidaa ku oofsatidna fakhfir laha ilaahu dembi dhaaf allaahuma innii as'aluka ilaahu waxaan ku weydiisanaya alcaafiya caafiye ayaan ilaahu ku weydiisanayaa caafiyat اdiini walabdaani weeyaan caafiyat اdunya wاlaakhira weeyaan allaahumma qinii sidoo kale wuxuu dhihi jiray allaahumma ilaahayow qini iga dhowr cadaabaka cadaabkaaga iga dhowr yowma maalin tabcaثu cibaadaka addoommadaada aad soo saarayso maalinta addoommadaada aad soo saari doonto ee qiyaamaha ah ilahu cadaabkaaga iga dhowr wuxuu kaloo ohan jiray rasuulka calayh isalaatu wasalaam markuu seexanayo biismika allaahumma amuutu wa axyaa biismika allaahumma ilaahayow magacaagaan amuutu ku dhimanayaa wa axyaa ku noolaanayaa magacaaga rabbiyow yaan ku dhimanayaa oo hurdadii waa waa waa dhimasho weeyaan sidaynu soo tilmaannay hurdadu waa nooc dhimashada ka mid ah weeyaan noloshii iyo geeridii bay udhexaysaa geeridayna xigtaa weliba sidoo kale qofku subxaana allah buu dhahayaa halaaan wa halaaiin saddex iyo soddon mar walxamdu lilah buu dhahayaa halaaan wa halaaiin wallaahu akbarna waa dhahayaa arbacan wa halaaiina afar iyo soddon halkaasi boqol weeyaan saddex iyo soddon subxaana allah ah saddex iyo soddon alxamdu lilah ah allahu akbar oo ah afar iyo soddon boqol ba halkaa ku buuxsantay marka allaahumma wuxuu kaloo leeyahay qofka odhanayaa siduu nebigu odhan jiray salawaatu ullahi wasalaamu caleyh markuu seexanayo oo ah allaahumma rabi asamaawaati asabci warabi alardi warabi alcarshi alcadiim ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أن اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء أقض عني الدين وأغننا من الفقر فهذا يذهب النبي آخرين جري صلوات الله وسلامه عليه intuusan ilaahay wuxuu weydiisan lahaa sheegin ilaahay buu ammaanayaa subxaana wa tacaala wuxuu ehel u yahay buuna ku ammaanayaa alleh wax ka mid ah oo ah allaahuma rabbi asamaawaati sabc allaha toddobada rabbi rabbigow ah toddobada samo toddobadan same inaga sarreeya rabbigoodiiyow wa rabbi alardi dhulkan rabbigiisiiyow rabi alardi baa ka horeysa ardiga khasabkiisa haddii samaawaadkii la sheegay ardigan in la sheego waa ka buuday allaahuma rabbi asamaawaati sabci allaha toddobada samaawa rabbi u ahow samaawaadka ah wa rabbi alardi dhulkan rabbigiisiiyo wa rabbi alcarshi alcadiim carshiga weynanka badan rabbigiisiiyo rabbanaa warabbi kuli shayin rabbigeenniiyo bini aadan iyo makhluuq haddaanu nahay wa rabbi kuli shayina shay walba rabbigiisiiyo wuxuunan rabbi u ahayn maba jirtaba waxaad doontaba sheeg waxaad taqaaniyo waxaadan aqoonin waxaad aragtiy waxaadan arkin intaba rabbi buu u yahay subxaanah wa tacaala rabbanaa warabu kuli shayin wa raba kuli shay shay walba rabbigiisiiyo faaliqa alxabbi waannawa allaha faaliqa alxabbi xubuubta iyo iniinta allaha dillaaciyo waannawaa laftimireedka allaha dillaaciyo wa munazila atawraati allaha towraad soo dejiyo nebi muuse ku soo dejiyo walinjiili allah injiil soo dejiye nebi ciise ku soo dejiyo waalfurqaani kitaabka qur'aankeennu haysanna allaha soo dejiye nebi moxamed ku soo dejiyo acuudu bika waxaan kaa magangeliyo weydiisanayaa min shari kuli shayin shay walba shartiisaan kaa magangeliyo weydiisanayaa anta adigu aad tahay rabbiyow aakhidun kii haya binasiyatihi fooddiisa shay walba aad fooddiisa hayso rabbiyow awooddaada hoosteeda ku jira weeyaan macnaheeda fooda waxaa loola jeedaa macnaha awrka hoggaankiisa qofka hayuunbuu raaca makhluuqan oo dhanna ilaahay subxaana wa tacaala awaamirtiisay u hoggaansan yihin hoggaanka rabbay ku jiraan marka rabbiyo waxaan kaa magangeliyo weydiisanayaa shay walba adiga hogaankaaga iyo maamulkaaga iyo awooddaada hoos yimaada shartiisaan kaa magangeliyo weydiisanayaa allaahuma ilaahayow anta alawal rabbigii horreeye adigaa ah falaysa qablaka shay alawal adiga ah rabbiyow falaysa qablaka hortaada ma ahayn shay un waxba wa anta alaakhir adigaa ka u dambeeya ah falaysa bacdak aakhirkuna rabbiyow adiga weeyaan allah dhihi doono subxaana wa tacaala khalqigan oo dhan markay dhammaadaan malakumuud baa hari doona inan wax walba isagaa nafta ka qaadaya markaasaa isna nafta laga qaadaya rabbi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala liman ilmulku lyowm yaa iskale maanta mulkiga isagun baa isu jawaabayo wuxuu leeyahay lilaahi alwaaxid alqahaar allaha waaxidka ee qahaarkaa unbaa iska leh marka falaysa bacdaka gadaashaada ma ahaanin shay un wa anta adaahir allihii sarreeyaa tahay falaysa fowqak korkaaga ma ahaanin shay un wax kaa sarreeya ma lah idan ilaahi subxaana wa tacaala khalqigiisa isagaa ugu sarreeya wax walba waa ka hooseeyaan ilahi subxaana wa tacaala qolooyinka dhahaya allah mawjuud fii kulli makaan inay kufri ku dhaceen bay daliil u tahy maxaa yeele alle subxaana wa tacaala khalqigiisa waa ka baxsan yahy haddaad tidhaahdo mawjuud fii kulli makaan halkanna waa nala fadhiyaa wey oo samadaa ka sarraysa markaa oo gurigaan aad fadhisaa ka sarreeya oo suuliga aad ku jirtid buu kugula jiraa oo meel xun oo dhan buu joogaa macnaheedu saas bay noqonaysaa qolooyin waxaa soo baxay culimmada islaamku ay gaalaysiiyeen oo la yidhaahdo alxuluul walitixaad inuu ilaahay subxaana wa tacaala meel walbaba ku jiraba xayawaanaadkii iyo makhluuqaadkii iyo shay walba iyo meel xun oo idil iyo waxaasoo idil kafaro weeyaan iyaguna culimada islaamku waa gaalaysiiyeen maxaa yeelay ragga odayaasha u ahaa waxaa ka mid ah ibnu carabi ninka la yidhahdo ee suufiga ahaa alcarabi maaha ibnu carabi weeyaan moxamed ninkii la ohan jiray ayaa ka mid ahaa wuxuuna odhanayay wama alkalbu waalkhanziiru ila ilaahuna lafdiga noocaas ah ma jiro ey iyo khanziir toona ilaa ilaahay baa ku dhex jira alfaadda noocaasoo kale ku hadlaan wa anta albaطinu falaysa dunaka shayun wax adiga sokaydaada ama jiro saasay tahay o ilaahay subxaana wa tacaala khalqigiisa uu fowqa sabci samaawaat fowqa alcarsh fowqa kuli shay ilaahay ahaaday subxaana wa tacaala haddana wanaxnu aqrabu ilayhi maxaa la yidhi min xabli lwariid qurbiga isaga ahna waa maciyada ilaahay subxaana wa tacaala uu tilmaamay maciyat اlcilmi weeyaan ilahay maceenu ahaaday subxaana wa tacaala ma min ثalaaثaةi maxaa la yidhi ila huwa raabicum walaa khamsaةi ila huwa saadisum walaa adnى min dalika walaa akara ila huwa macahum imaamu axmed bin xambal markii la weydiiyena wuxuu yidhi alle subxaana wa tacaala aayadda cilmina waa ku soo bilaabay cilmina waa ku khatimay macnaha loola jeedana waxa loola waxay tahay saddex ma jirto ilaa alle kii afareeyo weeye bicilmi afarna ma jirto shanna ma joogto ilaa alle kii lixeeye weeyaan subxaana wa tacala ama afar ma jirto ilaa kii shaneeye weeyaan bicilmi intaa wax ka badan iyo wax ka yartoona ma jiraan ilaa alle subxaana wa tacaala cilmigiisu la ahaaday macooda marka alle subxaana wa tacaala isagoo khalqigiisa sidaa oga fog masaafada intaa la eg u jira haddana ilahi subxaana wa tacaala macena weeyaan bicilmi waana na eeganaya alle subxaana wa tacaala sidaasoy tahay marka rasuulka calayh salaatu wasalaam wuxuu dhihi jiray aqdi cana addayn ilaahu daynta naga gud wa aqninaa nagana kaalme oo yani nooga gargaar weeyaan oo naga hodan nooga dhig min alfaqri faqriga aanu ku sugan nahayna ilahu kuwa tanaad ah naga dhig faqrinimaduna waa faqrinimada qalbiga ugu weyn waataynu soo tilmaanay faqrigu laba weeyaan qofna isagaa arka qofna faqriga arka waxaana xun qofka isagu faqriga arka faqrigi waa meelaha iska marmaray inaad adigu aragto ood markaa biraha dhulka yaalla xitaa lacag intaad mooda jeebka kugu aruursatid faqrinimo darteeda taasaa ugu daran weeyaan laakiin hadduu adiga ku arko dhib ma leh adigu laakiin aadan arkinba saasaana wanaagsan aqdi cana dayna taas weeye ta nebiga calayhi isalaatu wasalaam ilahay ka baryana aqdi cana dayna ilaahu daynta naga gud wa aqninaa naga deeq weeyaan min alfaqri faqrigan isagaana ilaahu naga deeq alxamdu lilaahi aladii aطcamanaa wasaqaanaa wakafaanaa waawaanaa fakam miman laa kaafiya lahu walaa mu'wiya saana waa dhihi jiray nebigu calayhi isalaatu wasalaam oo waxa weeyaan alxamdu lilah ilaahay bay mahadoo dhan u sugnaatay aladii allihii aطcamanaa na quudiyey wasaqaanaa na waraabiyey waxaanaanu cunayno allahana siiyey subxaana wa tacaala badarkan layska cunayo un xagee ka yimid allah iskale subxana wa taala dhulkanba yaa ka soo saaray allah ka soo saaray subxaana wa tacaala aayar hadduu ilaahay un iska haysta ka war oo miro kastae dhulka lagu ridaba aynan dillaacinba oo dixiri cuno oo ay dhulkii ku baaba'daba beri dhoweyd bay waxay lahaayeen lacag la'aantan hadda adduunka ka cabanayo waxaa ka sii xun bay yidhaahdeen waxa soo socda ee ah risqi xumida dhici doonta risqiga daciifka noqo maxaa yeelay meel allaali bini aadamkii waxay bilaabeen in dhulkii wada dhisaan waddan aad tagtaa ma jiro ilaa dhismaa ka socda dadkii oo dhan marka wax dhismay ku waasheen sidaa darteed ay maalin dhaweyd ka dayrinayeen oy lahaayeen waxaa soo socota dhibaato aad iyo aad u weynan badan oo ah risqi yaraan ka warran haddii ilaahay dhab ooga dhigo subxaanahu wa tacaala ooba la waayaba wax la cunoba markay culimmada taariikhda ka warramayaan haddii wax la cuno la waayo aad bay u dhib badan tahay heer wuxuu gaarayaa qofka ilmihiisii cuno maalinta dambe wayna dhacday ficlan wax la iska sheegaya ma aha masr bay ka dhacdaa la yidhaahdaa taariikhda culamau taarikh markay tilmaamayaan imaamu dahabi baa soo naqliya raxmat ullahi tacaala caleyh wuu soo naqliyaa iyo kayrkiisaba marka waa wax dhacay weeyaan ficlan islaan iyadu intay ilmo dhashay ilmihii cuntay haddana ku kala dhashay haddana cuntay waa wax dhacay weeyaan marka ilaahay subxaana wa tacaala in risqigan aynu cunayno alla ina siiye in ilaahay loo mahad celiyo weeyaan luqmad kastoo afka aad geliso waxay ahayd inaad intaasoo goor tiraahda alxamdu lilah haddii risqigu agtaada yaallo laakiin afkaagaba uusan iyo niyadba aadan u haynin ka war gaajarna aad la dhimanayso allah kuu macaanaynaya aawe dhadhan u yeelaya niyad kuu siinaya risqigii waxaad u haysaa iyo wixii aad cuni lahaydba badalkiiba waxaad u haysaa niyad hamuun baa ku haysaba iyo cabbitaankii labadaba marka ilaahay subxaana wa tacaala nicmooyinkiisa wax la koobi kara maaha canluuftan carabkeenna ah haddii la qabsado maxaad u malaynaysaa oo lagaa ceshto waxba ma cuni kartid ma hadli kartid maantao dhan waa in biyo lagula daba taagan yahay dhib iyo rafaad weeyaan annaguna waxaanu ka sheeganaynaa candhuuf yaa laga sheeganaya marka ilaahay subxaana wa tacaala nicmooyinkiisa wax yar maaha waa in qofku mar walbaba ilaahay gacmaha kor ugu taago o yihahdo alxamdu lilah waxaadna arki doontaa wax badan nebiga alayh salatu slam inuu aad u leeyahay alxamdu lilah ilaahay baa mahad iska leh aladii acamana na quudiyey wasaqaana na waraabiyey wakafaana nagu filaaday weeyaan na kaafiyey wax walba nooga filaadeen alle kaas weeyaan wa awaana allihiina dumay weeyaanoo ma'wina siiyey iyo hoyad fakam miman fakam badanaa miman qof badana laa kaafiya lahu mid isaga kaafiya aanan haysanin qofkii rabbi subxaana wa tacaala ka cararay ee makhluuqaadki iyo naftiisa u cararay iyo hawadiisa cid kaafisa ma helaya maya walaa mu'wiya cid dunto oo isaga hoysana aanan lahayn dhulkanaynu nimid qaxooti baynu ahayn qof walba markuu eraboorkaa ka soo degayay ama xuduuddaa ka soo gelaya qaxooti bu aha been baa soo run waa run weeyaan haddana qof la leeyahay bannaankaasuu jiifaa ma laha dhul aadan lahayn dad aan dadkaagii ahayn baad timid ilaahay subxaana wa tacaala hoy buu ku siiyey barafkan dhacayaad arkaysaan haddaan hoy loo haysanin ka war ilaahay hoy buu ku siiyey subxaana wa tacaala markaasuu haddana risqi kuugu daray intii baa salaad la-aanna ku darsanee ka war ilahay subxaana wa tacaala sida looga furanayo looga fogaanayo sidoo kale nebigu wuxuu dhihi jiray salawaatu ullahi wasalaamu caleyh allahuma caalima alghaybi waashahaada faatira asamaawaati waalard raba kuli shayin wmaliika ashhadu an laa ilaha ila ant acuudu bika min shari nafsii wmin shari shayطaani wa shirkihi waan aqtarifa calى nafsii suuءa aw ajurahu ila muslimiin wuxuu dhihi jiray rasuulka salawaatu اllah wasalaamu aleyh markuu seexanayo allahuma ilaahayow caalima alghaybi allaha haybka cilmiga ulahow wshahaadati waxaa joogay xaadirka allaha cilmiga ulahow faatira asamaawaati samaawaatkan allihii abuuray iyo walardi dhulkanba bilowgooda iska lahaayo raba kuli shayin shay walba rabbigiisow wa maliikah boqorkiisiiyo shay walba boqorkiisiiyo rabbi kalena male boqorna male aan isaga ahayn subxaanahu wa tacaala ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ilah xaq lagu caabudo inuusan jirin ilaa anta adiga mooye acuudu waxaan kaa magangelyo weydiisanayaa bika adiga rabbiyow min shari nafsi marka ugu horaysaba nafteeda shartayda iga ilaali nafta aniga aan leeyahay shar bay leedahay ilaahu sharteeda iga dhowr waaya wa min shari shayطaani ta labaadna ilaahu waxaad iga dhowrtaa shaydaan shartiisa iyo wa shirka isaga iyo inta wadaaggiisa ah ilaahu iga dhowr isaga inta wax la wadaagta shartooda ilaahu iga dhowr weeyaan marka qofka inuu shar leeyahay waa inuu qirsan yahay shartaadana ilaahay ka magangelyo weydiiso wa an akhtarifa sidoo kale ilaahu waxaan kaa magangelyo weydiisanayaa an akhtarifa in aan darsado weeyaan calaa nafsii naftayda aan u darsado su-an xumaan naftayda inaan xumaan ula imaado aw ajurahu ama xumaantii inaan u kaxeeyo ilaa muslimin qof muslim ah ama inaan gaarsiiyo weeyaan sidoo kale rasuulka calayhi salaatu wasalaam yaqra'u wuxuu akhrin jiray alif laa miim tanziil asajda suuratu sajda suuradda loo yaqaano ayuu nebigu akhrin jiray iyo watabaaraka aladii biyadihi اlmulk labadaas suuradoodna nebigu akhrin jiray salawaatu اllahi wasalaamu caleyh khaasatan suuradda dambe ee suurat اlmulki la yidhaahdo waa qofku waxay ka dhowraysaa cadaab alqabriga iyadoo faa'iide kaley leedahayo wuxuu nebiga ku sheegay salawaatu اllahi wasalaamu caleyh in qofka looga dhowrayo cadaab alqabriga oo qofka akhriyay ee ka caado dhigta qabriga lagu cadaabi maayo nin saxaabi ah wuxuu yidhi meel baan degey dhul caadi ah teendha aan ka dhistay musaafir buu ahaa markaasuu wuxuu yidhi markaan seexdeen dhinaca dhulka dhigay waxaan maqlayaa tabaaraka aladii biyadihi lmulk iyadoo la akhrinayo nebigaan u imid oon u sheegay nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka akhriya cadaabuulqabrigaa laga dhowraa qofka akhriya cadaabuulqabrigaa laga dhowraa marka iyadoo yani dhowr xadiid oo qur'aanka nebiga alayhi salatu salam xaggiisa kaga soo aroortay baa jirta fadligeedii wixii la mid uu kaga warramayo dhammaan macnaheeduna uu yahay qofka in cadaabuulqabriga laga dhowrayo allaahuma aslamtu nafsii ilayk sidoo kale wuxuu dhihi jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam allaahuma ilaahayow aslamtu waan hogaamiyey nafsii naftayda ilayka adigaan kuu hogaamiyey wafawad adaan addoonkaaga dhigay rabbiyo weeyaan macnaheeda wafawadtu waan bandhigay amrii amarkaygana ilayka adaan kuu bandhigay rabbiyo naftayda amarkeediina adaan kuu bandhigay rabbiyo wixii khayra waafaji wixii xumaana ka ilaali amarkayga adaan kuu bandhigay rabbiyo wawajahtu waan jeediyey wejhii wejigaygana ilayka adaan kuu soo jeediyey rabbiyo waalja'tu waan tiiriyey dahrii dhabarkaygana ilayka adaan kuu soo tiiriyey xaggaaga rabbiyo oo qofka markuu doonayo garab iyo gaashaan garab iyo gaashaan markuu doonayo qof uu ku tiirsado waa inuu hayo weyaan qof uu ku tiirsada waa inuu leeyahay marka taana waxaa loola jeedaa macnaheedu waxa weeyaan ilaahayow adigaa garab iyo gaashaan iyo aweyaan qofku ilaahay garab u yahayna oo ilaahay tol u yahayna oo ilaahay subxaana wa tacaala u gargaarayana cid ka qaalib noqonaysa ma laha ragbatan saa waan leeyahay rabbiyow ragbatan doonitaan anoo doonayo jacaylu igu jiro quudarrayna igu jirto ama hawo aan ka qabay iyo niyad aan u hayo waxa agtaada ahaday wa rahbatan cabsi aan ka cabsanayo ilayka adiga rabbiyow ragbatan ilayka wa rahbatan ilayka wey macnaheedu jacayl iyo doonitaan aan doonaya xaggaaga isla markaana cabsi iyo baqasho igu jirta adiga xaggaaga maxaa yeelay rabbi isagaaba hal aayaad ku jamciyo gaafir اdembi wa qaabil الtawba weyaan shadiid اlciqaab alle ciqaabkiisuu daran yahay gaafir dembina waa yahay shadiid alciqaabna waa yahay marka ragbatan ilayka wa rahbatan ilayka weeyaan laa malja meel loo dunmaa ma jirto laa malja'a cid la magan galaa ma jirto walaa manja minka ilaa ilayka laa malja'a meel loo dunmaa ma jirto walaa manja minka cid lagaa magangelyo weydiisan karaana ma jirto ilaa ilayka adiga mooye meel haddaad u cararto ilahay uusan ku soo qaban karaynin qolooyinkan jabaabirada ah ee duqaadda ee maamulka haya haddaad xuduudda waddankooda dhaafto khalaas ama waddan ay col yihiin baad u gelaysaa khalaas weeyaan aamin baad wixii saacaddaa ka dambeeya jawaasiis in lagu soo diro meeshaa lagaga lagugu khaarijiye mooyaane laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala meel haddaad oga cararto uusan ku soo qabanaynin miyaa jirta maya cid ilaahay subxaanah wa tacaala haddii aad magan u noqoto uusan maganteeda kaala bixi karinna ma jirtaa adduunkan qof walba oo isqaadqaada cid baad magangelyo weydiisanaysaa khalaas ciddaasaa ku magangelinaysa laakiin ilaahay subxaana wa tacaala yaa kaa magangelinaya ma leh ilaa ilayka mooye adaan marka magangelyo ku weydiisanaya adaana kaa weydiisanaya wey macneheedu aamantu waan rumeeyey bikitaabika kitaabkaagaan rumeeyey alladii kitaabkaasoo anzalta aad soo dejisay wa binebiyika nebigaagana waan rumeeyey alladii nebigaasoo arsalta aad soo dirtay marka nebigu calayhi salaatu wasalaam intaasuu akhrin jiray iyo in kale weliba qofku intuu doonu ka door dooranayaa dhahayaa hadba sida aad u awood u leedahay hadduu doonana kitaabka intuu soo qaato kulligood wada akrinaya kulligood wada akrin karaa calaa yati xaal qofka inuusan seexanin ilaa dikriga uu akriyo wax wanaagsan weeyaan ha seexanin adoon weyse qabin isla markaana ha seexanin adoon adkaartaa wax ka akhrinin khaasatan aayatu qur'aanka adoon akrinin qul walay qul acdu bifalq wal acdu binnaas saddex saddex mar jirkaaga wada mari aayat اlkursi akhri aamana الrasuul akhri suuraة tabaarak iyo haddaad akrin karaysid sajda ood ku dari karayso akhri wagayri dalik wixii adkaaraya markaas soo arooray akhri adducaa idaa taqallaba leylan waxaa dhici karta habeenkii inaad gadgadoontid markaad isgadinaysidna inaad soo kacdo markaad soo kacdo ducaa lagaa rabaa sahal ma ah waxaanay nicmo weynan badan weeyaan jasadkaaga haddii hurdada loo diidi lahaa ka war weliga afar iyo labaatan saacadood soo jeeda haddana afar iyo labaatan sac kalema ku darsatay indhihii bay isku kaa dhagayn hurdana makaa imaan weyde makaa zuushay hurdadii oo dhan maskaxdiisi ma kuu wareertay marka nicmo rabbi baad ogaanaysaa inay tahay hurdadu markaa dhakhtar baad u tegaysaa kanuunu kuu soo qoraya adigoo dhan baa wareeraya bahal sakhraan ah weeyaan lagu sakhraamo kuu soo qorayaa rabbay hurdadiisiina waa kaa haystaa subxaanahu wa tacaala dhakhtarka wuxuu kuu soo qorayna waxba kuuma tarayaan qolaad arkaysaa intaasoo kani inay laqaysaa weli hurdadii kama imanayso laakiin laytahum haddii adkaarta akhrisan lahaayeen adkaarta hadday akhrisan lahaayeen shaki waxaan lahayn inay u imanayso hurdadii maxaa yeele rabbi baa ka qaatay haddana rabbi baa u soo celin kara subxaana wa tacaala beri baa nin ii yimid intaasoo dhakhtar buu u tegay hurdaa ka iman weyse wakhti horey ahayd markaasuu yidhi sheekhow intaasoo maalmoodna ma aanan seexanin hurdo la-aanna waa igu dhacday dhakhtar walbana waa u tegey dawo kastana waa la ii qoray khalaas weeyaan ilaa ay yidhaahdeen waxba kuuma qaban karno markii dambe adkaarta akhri ma akhrisaa adkaar asabaax adkaar almasaa ma akhrisaa qur'aanka ma akhrisataa ducaau laraq qofka dhafarka iyo uu qabsada iyo hurdo la-aanta ducadeedii ma akhrisaa may akhri waa akhriyey alxamdu lilah maalintii dambuu soo laabtay wuxuu yidhi hurdaba maalintii baa iigu horreysay nacam maxaa yeele addoon ilaahay baa tahy hadday ciladi kula soo gudboonaato rabbi xaggiisa inaad u cararto ad leedahay cid kale intaadan u ordin dhakhaatiirtan laga daba wareegayo in badan oo xanuunadeenna ah qur'aankana dawo u ah qur'aankana dawo u ah qur'aankana inaad adiga isku akhrisid weeyaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagaa isku akhrin jiray iyadoo sakaraadka uu hayo umina caaisha waxay leedahay qul huwa allah qul acuudu birabbi alfalaq qul acuudu birabbi nnaas baan ku akhrinaya sakaraadkii baana haya rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaasay intay gacmihiisa ku afuufto iyay jirhkiisa ku masixaysay maxaa yeele waxay dhehaysa gacmihiisa iga baraka badan rasuulka calayh isalaatu wasalaam marka in aynu ilaahay subxaana wa tacaala ictimaadinno oynu adkaartii u cararno ayaa loo baahan yaha mar walbana carabkeenna ay ka qoyantahy qofka habeenkii markuu isrogrogo marka muxuu akhrinayaa waa ka wuxuu akhrin lahaa haddii habeenkii aad isrogtid waxaad leedahay laa ilaaha ila allahu waxdah laa ilaaha ila allahu alwaaxidu alqahaar rb الsamaawaati واlأrض wma baynahma اlcaزiiz الغafaar laa ilaaha ilaah ma jira xaq lagu caabuda ila اllah alle mooye alwaaxidu allihii keligii ahaa alqahaar ee wax walba qahirayay ee awoodda u lahaa khasbayey wax walba rab الsamaawaat samaawaadka rabbigoodii iyo wاlardi dhulka rabbigiisiiba wmaa baynahumaa inta u dhexaysa rabbigooda alcaziizi allihii adkaanta badnaa ee khalqigiis o dhan ka adkaa weyaan alhafaar haddana iska dhaafaya isagoo ka adag rabbi subxaana wa tacaala kana aargudan kara iyuu haddana iska dhaafaya oo macnaheedu tahay hurdadan rabbi baa isiiyey alle casiiz a weeye iga adag dunuubtii aan sameeyey haddana hafaar oon ii qabanaynin maxaa yl hurdadu hadduu iga qaata aayar ka war qofka ducadaasuu dhahayaa waxaa dhici karta habeenka in sidaas isaga hurdo in balaayo ay ku mirto oo habeenka isaga shayaadiin iyo wax la mida habeenkii hurdada inay argagax kaa geliyaan oo adoo neef tuuraya aad soo kacdo markaad soo kacdo maxaa marka aad samaynaysaa waa ka ducaau alfazaci qofkii argagaxay ducadiisii weeyaan fi nawmi hurdadii iyo waman buliya bihi qofka lagu ibtileeya alwaxsha cidladii weeyaan acuudu bikalimaati اllaahi اtaamaati min gadabihi wa ciqaabihi wa shari cibaadih wa min hamazaati الshayaaiini wa an yaxduruun qofku wuxuu dhahaya acuudu bikalimaati اllah ilaahay kelimaadkiisaan magangelyo weydiisanayaa attaammaati ee dhammaystiraa min gadabihi caradiisaan ilaahay ka magangelyo weydiisanaya iyo wa ciqaabihi ciqaabtiisaba sidoo kale waxaan ka magangelyo weydiisanayaa wa shari cibaadihi addoommadiisa shartooda iyo wa min hamazaati shayaaiini shayaaiinta junuunkoodii iyo waalidoodii iyo geeridoodii iyo wa an yaxduruuna inay iisoo xaadiraan oy ii yimaadaan marka qofka ilaahay buu u cararay subxaana wa tacaala haddii aad cidlo tahay oo keliga aad tahay oo argagax ku galana inan way dhacdaaye ducadaa akhri aayar haddii ay habeenkii adoo iska hurdana balaayo ku miratana sidaasoo kalea lagaa doonaya hoog iyo ba inaad u yeerato maaha maa yafcalu man ra'a aru'ya aw alxulm qofka arka ru'ya ama arka habeenkii qarow iyo waxya aan wanaagsanayn ku qarwa muxuu samaynayaa inaan wax wanaagsan iyo waxxun labadiiba waa la arkaaye qofku hadduu wax xun arko yanfathu waa candhuuf tufayaa can yasaarihi bidixdiisa bidixdaada tu tu u dheh yastaciidu markaa intaa samaysidna yastaciidu biاllaah ilaahay buu magangeliyo weydiisanayaa min ashayطaani shayطaan buu ilaahay ka magangeliyo weydiisanayaa iyo wa min shari maa ra'aa wixii uu arkay shartooda saddex mar waxaan uu arkay ee ru'yada xun ah ee qarowga xun ah ayuu ilaahay ka magangeliyo weydiisanayaa acuudu biاllaahi min ashayطaani اrajiimna waa dhahayaa bidixduna uu candhuuf tufayaa markuu sidaa leeyahy hurdada xun iyo riyada xun eed aragtay laa yuxadiثu biha axada qarowgii xumaa iyo wixii xumaa aad ku riyootay dadka ha uga sheekaynin maxaa yeelay fainahu laa yaduru buu nebigu lahaa calayh الsalaatu wasalaam waxa xun eed ku riyootay haddii aadan sheegin ku dhibi maayo dhibna kuu geysan maayo macnaha meesha laga qaadanaya waxay tahay haddii riyada xumayd aad sheeg sheegto inay kugu dhacdana ehel baad u tahy yataxawalu can janbihi markuu saa dhaho wuxuu kaloo samaynaya qofka waxa weeyaan yataxawal waa ka gadoomaya can janbihi dhinacaas riyada xun uu ku arkay waa ka gadoomaya aladii kaana calayhi ee uu ahaa marka uu riyoonaya yaquumu hadduu markaasi qofkii awoodi karayo yaquumu waa kacayaa yusallii waa tukanayaa in araada dalika hadduu saa doono hadduu doonona ay bahashu bahal weynan badan oo ka argagixisay tahayna intuu kacu ilaahay subxaana wa tacaala u tukanaya oo leeyahay acuudu biاllaah ilahu sharteedan kaa magangeliya weydiisanaya ducaau qunuuti lwatr urdadii marka laga soo kaco watrka la tukanaya weeyaan haddaad hormarsatayna waaba khayr allaahuma اhdinii fi man hadayt ducadan iyadaa xasan ibni caliy bni abi aalib yaa nebiga calayh salaatu wasalaam baa baray wuxuu yidhi rasuulka alayh salaatu wasalaam markaa watrka tukanaysid ducadan akhri marka sidaa darteed ay dadku maanta akhristaan maxaa yeele nebigu alayh salatu wasalaam hadduu wiilkiisiiba baray innaguna waa min baabi awlaa weeyaan allaahuma hdinii ilaahow ihanuuni weeyaan hadday jamac tahayna allaahuma hdinaa weeyaan allaahuma hdinii ilaahow ihanuuni fii man qolo hadayta aad hanuunisay ilaahu igu dar iyaga dhexdooda kuwaad hanuunisay wa caafiinii allahu icaafi fii man qolo dhexdeeda caafaytaad adigu caafisay diin iyo jasadba aad u caafisay adduun iyo aakhiraba aad u caafisay wa tawallanii ilaahu iga weli dhigo oo kuwa allahu waliyu aladiina aamanuu aad tiri ilaahu igu dar fii man qolo tawallayta aad ka weli dhigatay wa baarik lii ilaahu ii barakee fii maa shaygii actayta aad isiisayna ilaahu ii barakee labada shilinna jeebka iigu jirtaa intaa yar ilaahu ii barakee weeyaan qanaaca igu sii taasaa loola jeedaa waqiinii ilaahu iga dhowr shara maa shay shartiisa qadayta aad xukmisay waxa aad xukmisay ee qadahaaga ah ee qadarka alle ah wixiisa sharta ilaahu iga dhowr oo iga ilaali fa innaka adigu taqdii waxbaad xukmisaa walaa yuqdaa calayka laguma xukmiyo selaa adig rabbiyo ka wax rogrogaya ee khalqiga alle subxaana wa tacaala keligaabaa wax u qadara laakiin adig waxba laguma qadara weeyaan macnaheedu innahu laa yudil cid dullayn karaysaa ma jirto man qofkii waalayta aad ka weli dhigatid qofkii ilaahay awliyadiisa ah cid dullayn kartaa ma jirto hadday idaacaadkii iyo miidyihii intay isu tagaan isku dayaan qofkaasi inay sumcada ka ridaan ama dadka dhexdooda been laga fidiyo oo la yidhaahdo hebel ha olo qofkaasi waa qofay u dhammaatay wax uu yahay ma laha ilaahay qofuu sumcadiisa dhowrayo cid dullayn kartaa ma laha abadan wax badan baa la isku dayay nebiga calayhi salatu wasalaam maxaa laga fidiyey inan miidyuhu waa ama waxaan la yidhahda iclaanku waa dadka afkooda un weeyaan isagii un baa sii durkay markaasaa makarafoonkii la qaatay waa sii durkay raadiyaashii baa la sameeyey waa sii durkay internetyadii un baa la sameeyey iclaanku waa un intaa weeyaan intay qaateen qureish yay waxay yidhaahdeen sixirun yu'thar waxay yidhaahdeen maya callamahu bashar qolo kale waxay yidha waxyaabay isku dayeen shaacir weeyaan waa majnuun weeyaan iyo wixii la mid ah alle subxaana wa tacaala inta waa inoo sheegay inuusan ahayn haddana maca daalik qoraysh waxay isku dayaan inay nebiga caburiyaan salawaatu ullahi wasalaamu caleyh oo ay foolxumadaa iyo fadeexadaa u fidiyaan haddana waa awoodi kari waayaan waana sidaas weeyaan maxaa yeeley qofka mu'minka ee weliga ilaahay ah ilaahay baa jeclaaday fowqa sabci samaawaat jibriil baa la faro jibriil baa jeclaanaya jibriil wuxuu farayaa khalqiga ilaahay jacaylkiibaa dhulka loo soo dejiyaa samaawaadka marka laga jeclaado dhulkaa loo soo dejinaya addoommada mu'miniinta ilaahay wan wanaagsan oo dhan baa jeclaanaya qofku ilaahay nacana samaawaadka ka kor yaa jibriil lagu faraa inuu naco jibriil malaa'igtii buu la hadlaa way soo nacaan dhulkaa loo soo dejiyaa addoommada ilahay mu'miniinta o dhan baa nacaya indhahoodu ka dhaca khalaas weeyaan qofkaa isaga ciyaadan biاllah walaa yucizu ma man caadayta walaa yucizu cid sharaf iyo cizi u samayn kartaana ma jirto man qof caadayta aad la collaytatay rabbiyow qofu rabbi la collaytamay qof cizi u samayn kara miyaa jira maya qofuu ilaahay caybtiisa feeday wax asturi karaa ma jiraa waa maya tabaarakta wa tacaalayta tabaarakta rabbanaa rabbiga yagiyo waad hufnaatay wa tacaalayta waadna saraan noqotay allaahumma inii acuudu biradaaka min sakhatik sidoo kale nebiga calayhi salaatu wasalaam ducadiisa waxaa ka mid ahaa watarka wuxuu dhihi jiray allaahumma ilaahayow inii acuudu biridaak anigu waxaan magangeliyo weydiisanayaa raalli ahaanshahaaga xaggeen ka magangeliyo weydiisanayaa min sakhatika caradaada wa bimucaafaatika caafimaadkaagaan magangelyo weydiisanayaa oo min cuquubatika ciqaabtaadaan ka magangelyo weydiisanayaa wa acuudu bika adigaan ku magangeliyo weydiisanayaa oo waxaan kaa magangeliyo weydiisanayaa minka isla adiga laa uxsii ilaahu ma koobi karo hanaa'an ammaan calayka korkaaga kuma koobi karo anta adiga ayaa ah rabbiyow kamaa adnayta sidaad u ammaantay calaa nafsika naftaada sidoo kale nebigu wuxuu ku ducaysan jiray allaahumma iyaaka nacbud allaahumma ilaahayow iyaaka adigaa nacbudu ku caabudaynaa walaka adigaa nusallii wanasjudu kuu tukanaynaa oon kuu sujuudaynaa wa ilayka adiga xaggaagaa nascaa u soo soconaynaa oo wanaxfidu aan u soo ruclaynaynaa naxfidu macnaheedu waxa weeyaan israaca iyo deg dega marka horena waxaa la yidhi nasca ilaahu xaggaagaan u soo soconaynaa wanaxfidu aanu u soo ruclaynaynaa weeyaan oonu u soo ordaynaa ilahay dhan uu naga jiroo loo ordaya ma jirtee macnaha waxaa loola jeedaa khayraadkaan ilaahu u soo degdegayaa weeyaan khayraadkii shay walba shayga kale intuu ka khayr badan yahay ayaan u degdegayaa rabbiyow wanaxfid narjuu raxmataka naxariistaadaan rabbiyow rajaynaynaa wanakhshaa ciqaabaka ciqaabkaagana waa ka baqanaynaa rabbiyow saasoy tahay naxariistaadana waa rajaynaynaa ciqaabkaagana waa ka magangelyo weydiisanaynaa waa ka cabsanaynaa ina cadaabaka bilkaafiriina cadaabkaaga kuwa kaafiriinta ah mulxaqun mid la haleeshiiye weeyaan ama waa kii haleelaya allaahumma inaa nastaciinuk ilaahu gargaar baan ku weydiisanaynaa wanastakfiruka waa ku dembi dhaaf weydiisanaynaa wanuthnii calayka waa ku ammaanaynaa alkhayra khayr oo dhan baan kugu ammaanaynaa walaa nakfuruka rabbiyow kugu kufrin mayno wanu'minu bika ilaahu waa ku rumaysannahay wanakhdacu laka waa kuu khuduucaynaa rabbiyow oo waa kuu khushuucaynaa weeyaan wanakhlacu man yakfuruk khalciga waxaa la yidhaahdaa maalan qofka kabaha yakhlacu xidaaah weeyaan kabihii buu siibey oo macnaha halkan loola jeedaa waxay tahay wanakhlacu garab iyo gaashaan u noqon mayno oo waa la collaytamaynaa man yakfuruk qof allaaliyo qofkii kugu kufriya xulufo inaan la noqdo suurtagal ma ah saas weeyaan maxaa yeelay laa tattakhiduu caduwii maxaa la yidhi ya ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii وعdوكم أwliyاء maba banaanaba lا تتwلw qوما غضب الlه عlyهim qad yaئsوا min الآkhiraةi mxaa l yihi kma yaئs الكفاr min أصxaabi الqبور الذikr cqب السلاam min الwtr qofka markuu watrkiisii dhamaysto muxuu dhahaya wuxuu dhihi lahaa waaka سubحaana mلك الqdوس ثaلaثa maraaت saasuu leeya سubحaana mلك الqdوس سubحaana mلك الqdوس marka saddexaad والثالثة يجهر بها ولا جهرya kor buu u قاadaya ويمد بها سوتا codkiisuuna aad ugu dheeraynaya يقuل wuxuu leeyahay رب المaلاaئكة والروح سبحاaنa ملك القدوس سبحاaنa ملك القدوس سبحاaنa ملك القدوس رب المaلاaئكة والروح saasuu dhahaya rabbigii malaaئgta iyo ruuxi جiبريل ahaayo waa markuu dhameeyo weeyaan watrkiisa intaasuu leeyahay دuعاء الهم والحزن duعadii murugta iyo kurbadii hamigu waa murugti weeyaan xusniguna waa kurbadii iyo tiraanyadii iyo welwelkii iyo walaacii iyo walbahaarkii waxaad tiraahdidba waxaasoo dhan qofka wuxuu ka akhrisan lahaa halkanna waa stresskii iyo depressionkii waxaynu ku magacaabayna ee kaniiniyada lagugu soo qoraya dhakhtarku uu ku lahaa meelahaa tag haddii stressku hayo allaahuma beryahanna waxay keeneen carruurta yaryar xitaa waa ku dhacaa stresskay dheheen carruur ilaahay laga fogaya inuusan ku dhacaynin maxaa diidaya rasuulka alayhi salatu salaam gabar baa la timid ilmo yar oo xanuunsan oon waxba afka saaraynin haysata markaasay ku tiri rasuulka allow ilmahan yar waa iga xanuunsan yahay nebiga calayhi salatu salaam adkaartii buu ku akhriyey wuxuu ogaaday inuu jin ku jiro nebigu wuxuu yidhi alayh salam amar buu siiyey ka bax waa ka bax ilmaha yar waa gala waa in ilaahay loola hoos ordo subxaana wa tacaala marka istaraska iyagana hadduu ku dhaco adkaartii ha lagu akriyo sheekh wadaadada ka mid ah culimmada dadkan carabta ee walaalaheenna ah sheekh weyn ayaa wuxuu yidhi ilmo yar diyaarad isagoo saaranba ilmo yar oohintii joojin waaye hooyadii waa la istaagtaa wax walbay samaysaan ilmihii waa aamusi waaye waa intayna sebtembar eleven dhicin ee dadka muslimiinta irdha badan aan laga qabin markaasuu wuxuu ku yidhi ma ii dhiibi kartaa ilmahan ummaddii o dhan wareeriya haabay ku tiri wuu ka soo qaaday ilmihii dhabtiisuu saaray adkaartii buu bilaabay siduu u waday u waday u waday ilmihii waa sexday hooyadiisii u dhiibay maxaa ku samaysay bay tiri qur'aanaan ku akriyey bu yir maxaan ku samayn lahaya adkaar qur'aan iyo adkaar baan ku akriyey waa anfacayaa ilmaha sidaas weeyaan allahuma inii cabduk wabnu cabdik ibnu amatik allahuma inii anigu ilaaho waxaan ahay cabduka addoonkaaga ibnu amatika ibnu cabdika addoonkaagiina uu dhalay ilaahayow addoonkaagaan ahay waxay dhalayna waa addoon adiga aad leedahay oo anigii aabahayba addoonkaagaan nahay hooyadayna ibnu amatika addoontaadiina way dhashay ilaahu anna addoonkaagaan ahay addoonkaagiina waa i dhalay aabbahay hooyadayna addoon aad leedahay weeyaan naasiyatii aniga foodaydu biyadika gacantaaday ku sugan tahay maadin waxaa hormaray fiya aniga xukmuka xukumkaagaa ku hormaray wax walba qadarkaaga waa tegay ilaahu subxaana wa tacaala aniga xaggayga cadlun waa fulay weeye fiya aniga xaggayga qadaa'uka qadahaaga iyo xukumkaagana waa igu fulay oo waxaan i haysta waa xukumkaagiiyo wixii aad adiga aad go'aamisay weeyaan rabbiyow as'aluka waxaan ku weydiisanayaa bikulli ismin magac walba huwa laka adiga aad leedahay rabbiyow magac walba ood adiga leedahay yaan kugu weydiisanaya rabbiyow magacaasoo samayta bihi aad ku magacawday magaca isaga a nafsaka naftaada samayta aad ku magacawday bihi magacaasi nafsaka naftaada aad ku magacawday aw anzaltahu ama aad soo dejisay fii kitaabika aad ku soo dejisay aw callamtahu ama aad bartay axada min khalqika adoon addoon ka mid a addoommadaada meeshaa marka waxaa ku cad magacyada ilaahi subxaanahu wa tacaala inaysan sagaal iyo sagaashankaa keliya ku koobnayn oo ay ka badan yihiin maxaa yeelay samayta bihi nafsaka naftaadaad ku magacowday aw anzaltahu ama waxaad ku soo dejisay fii kitaabika weeyaan aw callamtahu ama waxaad bartay axada min khalqik aw ista'harta ama waxaad ku kaydsatay bihi magaca isagaa fii cilmi اlgaybi cindak addoommadaado dhan wax yaqaana ma leh ina nebiga waatuu yidhi calayhi salaatu wasalaam maalinta qiyaamaha ee khalqigoo dhan ay meesha wada taagan yihiin waatan carshiga hoostiisa uu ku sujuudi doono nebiga calayhi salaatu wasalaam fayaftaxu allahu liya almaxaamid buu nebiga yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ii furi doonaa mahad celin alxamdu lilah inaan dhaho weliba mahad celintaasoo aanan hadda igu soo dhicin aanan ogeyn waxay tahay ilaahay keliya uu garanayo subxaana wa tacaala ilahay baa maalintaa u furi doona subxaana wa tacaala marka ista'harta bihi halkaasay soo gelaysaa ilaahay inuu la gooni noqday oo uu ku kaydsaday oo ilahay xaggiisa ay ahaatay fii cilmi alghaybi cindak waxaasoo dhan maxaa loogu soo gogol dhiganayay waa ka an tajcala alqur'aana ilaahu qur'aanka inaad ka dhigtaan ku weydiisanaya rabiica qalbi qalbigayga kii uu ku degayey rabiica waxaa la yidhaahdaa luqada carabiga waa guga weeyaan dhulku markuu aaranka yahay ee dhulka uu yahay dhul wada cagaar ah biyo iyo baad khalqigu ay wada haystaan iyo dugaaggoodii ama duunyadoodiiba waxay ahaadaan nabaddu ay wada tahay dhulka taasaa la yidhaahdaa macnaha ilaahayow sida dhulka uu sidaas u yahay ee ishu ay ugu farxayso oo qalbigu ugu degan yahay qur'aanka qalbigayga sidaas oga dhig ilaahu qur'aankii qalbigayga sidaas oga dhig weeyaan an tajcala alqur'aana ilaahu qur'aanka inaad ka dhigtaan ku weydiisanaya rabiica qalbi qalbigayga midkii gu u aho ku neg oo waxa weeyaan qalbigaygu uu ku dego oo qalbigaygu uu ku farxo wa nuura sadri laabtayda nuurkeedii ilaahu ka dhig qur'aanka wa jalaa'a xusni murugtayda kiifeedii lahaa ilaahu ka dhig shaki ma leh kullamaa qur'aanka akhriskiisa aad badiso murugtaadii inay yaraanayso mar allaaliya markaad qur'aanka ka hijrootana murugtaada kor bay u kacaysaa waa wax tajrubo lagu ogaaday weeyaan ducadaanaana ku tusinaysa wa jalaa'a xusni murugtayda wixii feedi lahaana kurbada iyo tiiraanyada iyo stresska iyo debreshinka haystana wixii feedi lahaa ilaahu ka dhig wa dahaaba kii tegsiin lahaa ilaahu ka dhig qur'aanka hami murugtay haysata hamigu waa waxa qofka niyadiisa ku taagan ee welwalka haya taasaa loola jeedaa allahuma inii acuudu bika sidoo kale qofka wuxuu dhahaya allahuma ilaahayow inii acuudu bika waxaan kaa magangeliyo weydiisanayaa min alhami murug wاlxasni iyo tiiraanyo wاlcajzi cajis baan kaa magangeliyo weydiisanaya cajiskuna waa in khayr oo dhan laga gaabiyo wاlkasal iyo kaslaannimo af soomaaliya maxaa lagu dhahaa marka cajzi iyo kaslaan cajzigu waa ajis cajiskii weeyaan kaslaankuna muxuu noqonaya luqadeena maaha leys af soomaaliya miya macnaha qofka cajiska ah af soomaaliga culaysku intaa waa ka wenye haqiil bay dhahaan carabiga fulan haqiil bay ku leeyihin maya tacbaannimada waa ka duwanta cajiska iyo kaslaanku waa isu dhow yihiin laakiin waa kala macno duwan yihiin waa kala macno duwan yihiin insha allah mar kale aynu si fiican u macnayn doonaa maxaa yeele ibnu lqayim raxmat ullahi tacala caleyh kitaabkiisa madaarij الsaalikiin aad buu ugu fogaadaa kitaabkiisa adkaartana sidaasi la eg wagayri dalik marka meel kalena inoogu iman doonta haddii ilahay raalli ka noqda laakiin af soomaaliya looma hayo cajiz un baynu nirahnaa laakiin labadooda waa sii kale xeldheryihin waa sii kale xeldheryihin walbukli iyo bakaylnimo iyo waljubni fulaynimo bakaylnimona ilah waa kaa magangeliyo weydiisanaya allahuma ini acuudu bika min albukli weeyaan bakaylnimadii waljubni iyo fulaynimadii xaqoo laga fulayoobo wadaalaci dayni dayn inay iyadana feeraha ku buuxiso dalaci dayn waa daynta weyn baa loola jeedaa iyo waghalabat الrijaal raggii inay iga adkaadaan markii lays helaba haddii dhinaca dhulka lagu dhigo ka war sidii ninkii la sheegayaad noqonaysaa soo maa nin fulaya wuxuu yidhi anigu dantayda waa aqaanaa maxay tahaa la yidhi dantaada anigu doqon mihuu yidhi dantayda waa aqaanaa maxaa dhacay haddaan rag isdarnuu yidhi marka hore meel bacaadaan sii raadsadaa ayar in la ilagdayaan ogahay wey macneheedu marka horeba meel jilicsan baan sii raadsadaa dhinacayga dhulka si aan dibirta ugu dhicin wadalaci dayni dayntii iyaduna wax xun weeyaan ilah in laga magangeliyo weydiistana ah in badan buuna nebigu calayhi salaatu wasalaam ilahay ka magangeliyo weydiisan jiray waynu arki doonaana iyadoo ilaahay laga magangeliyo weydiisanaya ducooyin ku soo arooray ducaau lkarbi kurbadii ducadeedii waata iyaduna way isu wada dhow yihiin kurbada iyo hamiga iyo xusniga لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله لا إله إله مجر حق لو عبد إلا الله ألمويه الله العظيم وينك بدنا الحليم دلقاتك بدنا حليم كاها لا إله إله مجر حق لو عبد إلا الله مويه رب العرش عرشك ربي جيسي العظيم وينك بدنا عرشك آدياتك وينه laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudo ma jiro ila allahu alla mooye rabu samaawaati samaawaadka rabbigoodii iyo warabu lardi dhulka rabbigiisii iyo warabu lcarshi carshiga rabbigiisii carshigii alkariimi sharafta iyo qiimaha badnaa allaahuma raxmataka arju ilaahu naxariistaadaan rajaynayaa falaa takilni ha ii tala saaranin ilaa nafsii naftayda ha ii tala saaranin طarfata caynin inan kurbadan ku haysa haddii naftaada lagu tala saarto waa sii dhimanaysaa allaahuma raxmataka arju ilaahu naxariistaadaan rajaynayaa falaa takilni ha ii tala saaranin ilaa nafsii naftayda ha ii tala saaranin طarfata caynin ilbiriqsigeeda intii isha laisku qabto weeyaan ilbiriqsi ilaahu naftayda ha ii tala saaranin waaslix lii sha'ni ilaahu sha'nigaygiiyo howlahaygoo dhan ii suubi kullah dhammaantii laa ilaaha ilaah ma jiro ilaa anta adiga mooye sidoo kale qofku wuxuu akhrinayaa sida nebigaba calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay ducadii nebiyullaahi yuunus weeyaan maxaa yeeley ducadan iyada nebiyullaahi yuunus markii uu xuutka liqay faltaqamahu lxuut alle u yidhi muruka weynan badan baa jirta adigoo badda isaga dabaalanaya nibiru meesha joogaba hadduu mallay kuu muuday ku liqay calooshiisuu ku jiray muddo meel loo cararo ma laha cid kaa furfuri kartana ma leh haddii la ysku dayo in isaga la dilo oo la dilaaciyo oo lagaa soo saaro dhimatay nebiyullaahi yuunus markiiba ilaahay buu u cararay ducaduu akhriyey marka waat laa ilaaha ilaa anta subxaanak inii kuntu min aaalimiin laa ilaaha ilaa anta laa ilaaha ilaah ma jiro ilaa anta adiga mooye subxaanaka rabbiyow adaa hufan oo xumaan oo dhan ka hufan inii kuntu aniguna waa ahaa min aaalimiina kuwa aalimiintan ka mid ahaa dulmigaaga qiro rabbi subxaana wa tacaala u qiro isagaa kuu dhaafaya wax walba allah allah rabbi laa ushriku bihi shaya allah allah weeyaan ilaahay ilaahay rabbigay weeyaan rabbi laa ushriku bihi ilaahay la wadaajin maayo shay-an waxba la wadaajin maayo ilaahay qofku saasuu odhanaya allah allah rabbi ilaahay ilaahay rabbigay weeyaan laa ushriku la wadaajin maayo bihi alle subxaanah wa tacaala shay-an waxba la wadaajin maayo wallahu subxaanah wa tacala